aad ugu xunnahay dhacdadii ka dhacday hotel malayka hortiisa gaar ahaan maqaayadda alhindi la yidhaahdo dhacdadan waxay ahayd dhacdo aad u xanuun badan gaari nooha ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa waxa la soo hordhigay maqaayadda alhindi runtii waxaana loola dan lahaa shacabka masaakiinta ah meesha wax ka cuntaynaysa in lagu laayo dadka ku dhintay hadda waa dad arday ah oo yuniformkooda iyagoo wato iskuulka ka yimid oo waddadan soo qaadaya ayaa qaraxii u haleelay halkaana ayna ku dhinteen midna waxay ahayd gabar hal kalena wuxuu ahaa wiil yar tirada guud oo hadda aan hayno oo dhimatay waxay gaarayaan ilaa iyo shan qof ay gaarayaan dhaawacan wuxuu u dhexeeyaa shan ilaa iyo toddobo sida hadda aan ku hayno qaraxanna waxaa dabcan lala dan lahaa shacabkaas masaakiinta in lagu laayo waxay rabeenna nabaddiidka ma aysan dhicin laakiin gaarigan socday hay-adaha nabadgelyada waa daba socdeen halkan inta uu taagnaa waxay ahayd muddo yar oo shan daqiiqa iyo siddeed daqiiqo intaasoo kale ayay taagneed horaa loo daba socday iyadoo hadda la qaban rabo gacanta lagu dhigi rabo ayay si fudud ah su qarxisay marka dadka masaakiin ayaa wax ku gaaray aadaan ugu xunnahay dadkaasna u tacsiyenaynaa inta dhimatay inta dhaawacantayna caafimaad iyo waxaan u rajaynayaa deg dega insha allah